asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waana wanaagsan meel kastoo adduunka aad joogtaan halka aad nagala socotaan waa madasha sigisty haddaba caawa waxaa noogu martay madasha sigisty guddoomiye ku-xigeenka hoggaanka iyo abaabulka jaaliyadda onef mudane maxamed rashiid sheikh cabdulaahi oo si toosa khadka telefoonka ugu jira marka hore aan kusoo dhaweeyo maxamed rashiid maxamed rashiid kusoo dhaweean madasha sigisty bismillaah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah qabanqaabiyaha asad suudi iyo weriyaha i waraysan haya yaasiin ducaale iyo dhegaystayaasha qaayaxale mudane iyo marwooyinba soomaaliyeed ee ku jira khadka dhammaantiin waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waanan idinka mahadcelinayaa jaaniska aadna siiseen bahdiina madasha sigisti in aan dareenkanaga la wadaagno soomaalida dhammaanteedba
waayahay anaguna sidoo kale aad iyo aad ayaanu kugu mahad celinaynaa waktigaaga qaaliga oo aada noo soo hurtay su-aasheeda ugu horreysa haddii aan ku weydiiyo bal marka hore naga sii aan tasaasiil bal onf halka ay marayso iyo xaaladdeeda o n l f waa urur siyaasi ah oo u dagaalama qadiyadda hogaadeeniya oo soo jireena muddona soo jirtay magacu u isbedbedelay oo magacyadu kolba siyaasad iyo noocyay ahayd mar diin lagu dagaalamo iyo mar dal lagu dagaalamo laakiin waa qadiyad soomaaliyeed dawladaha jiray kala nooc nooc ahaa oo ka jiray geeska africa muddo hore oo ay ethoobiyaanka ay diriri jireen muddo sii horreeyey markaana ethoobiyaanku waxay lahaayeen magac la yidhaahdo abasinia oo ethoobiya mayna jirin taariikhdaa inaan dib ugu noqdo ma doonayo loolankaasi qarniyaal buu soo jiray welina wuu sii jiraa inta damaaciga abasinianisku uu jiro waxay ahayd mid xaqudirira tii unbay o n l f dhaxashay waxaana ugu dambeeyey t w s laftu ay hogaaminaysay oo meeshii ay ku dhammaatay ay o n l f ka bilowday o n l f na hadda waxay wadaa dhowr iyo soddon sano lix iyo soddon sano ayay maraysaa halgan toosah oo ay kula jirto ethoobiya halgankaas ayay o n l f hadda usha u haysaa dhibaata ku dhacday guud ahaan soomaali markii tiirkii ugu weynaa oo ahaa jamhuuriyadda soomaaliya oo labadii soomaaliyadooda midowday ay burbureen oo ay etoobiya ay burburisay ama etoobiya loo burburiyey ninba suu doona ha u yidhaahdo soomaalidiina ay iska noqotay qabaa'il wada hoostaga etoobiya marka o n l f xil labaad baa fuulay oo ah inay ruuxda soomaalida nolosheeda ay xajiso oo ay difaacdo soomaalinimada iyo halgankii ay markii horeba usha u haysay arrinta noocaasa dhibaato badan iyo hagardaamo badan baa kasoo gaadhay cid kasta oo etoobiya taageeradeeda hayo oo etoobiya taageerahaya wuxuu ku taageerahayay o n l f in lala diriro in o n l f la go'doomiyo in o n l f shaabado iyo magacyo khaldan loo sameeyo cid kasta oo soomaali ah oo international communityga etoobiya dabada ka wada doonahayay inay arrintaa ku taageeraanna wuxuu ku khasbanaa inuu inuu o n l f la diriro oo soomaalidu waxay noqotay furinta labaad ee o n l f dhabar jebinaysa marka aan taa leeyahay waa soomaali xumaha lianna soomaalidu markay soomaali fiican ahayd awal horeba dee weyna difaacaysay dagaalkana weynala galaysay waddanka iyo qadiyaduna toodii bay ahayd laakiin markay dee burbureenna inay qadiyadii burburiyaan baa loo adeegsaday o n l f arrintaas way u dhabar adeegtay soomaali inay u jawaabtay soomaali la dirirto ma aynan o n l f marna ku dhiiranin oo ay jeediso halgankeeda ku jeedisa soomaali laga soo bilaabo jabuuti ilaa iyo jubbalandi inta ka dhexda soomaalidu way laysay o n l f wayna qaqabatay wayna etoobiya u gacangelisay annagu markaa waxaanu kaga jawaabnay markay e b r d f noo dhex gashay soomaalida inaan annaguna etoobiyada u dhex gallo waxaanan filayaa waraysigaygii u dambeeyey oo aan madasha sigiista ka dhiibo inaan sidaa u sheegay oo aanu ku biiray urur la yidhaahdo b a f d oo ah qowmiyadaha etoobiya qaybo kamida inaanu allied la noqonay annagoo anagu hogaaminayna arrintii way socotay haddana waxaa socda kacdoon aad u xoogan oo soomaalidu iyadaa isku mashquulsan ee adduunka o dhan laga dareemahayo oo u n ku ay ka hadashay oo human rightsku ay ka hadleen oo reer galbeedku ay ka hadleen xataa maraykan oo etoobiya aad u taageerahayay uu ka hadlay oo meel adag marahaya ayaa hadda socda o n l f na ay qayb ka tahay marka o n l f waxaad moodaa in graafkii uu isbedelay oo hadda graafkii etoobiya uu hoos u dhacahayo kii o n l f na uu kor u socdo termkana ay tahay tii aanu kaga takhallusi lahayn e b r d f iyo taliska adisababa waaya saan la soconno o n f waa hadda waa jabhad weeyaan oo soo dagaalantay horena usoo dagaalantay hadda sida aan la soconno dadyo badan oo ka tirsanaa o n f ayaa hadda waxay ku biireen inay samaystaan dowlad goboleed la midowday etoobiya maysan hayn xilligii aad dowladda la midoobi lahaydeen waxna la qabsan lahaydeen aan maya xilligeedii lama joogo wuxuu markii uu graafkiisu kor u socdo ama uu awood leeyahay baa compromise ama lala sameeya ama waxyaalaha noocaasa dadka taarki qalbigooda inay kusoo dhacaanba ay suurtagal tahay o n l f kama ayna gelaynin gorgortan aayaka talinta waddankeeda iyo qadiyadeeda dadkaa kale ee etoobiya la wada midoobahayeyna waa dad un waxay iska ahaayeen qoob aroorahoo dana dana yar soke ka wada fikirahayey taana o n l f marar badan baa loo soo jeediyey etoobiyana waxyaalaha ugu badan ee tanaasulka ah ee caayaka talin ka sofeeya oo dhan o n l f way u afargaraysay iyada oo soo marinaysa norway ingiriiska iyo kenya marar badan oo si toosa laysu arkay baa jirta oo la wada hadlay marar badanoo waxaa jirta si shakala loo kala dabqaadahayey arrintaasi markii horeba halkaasay ku iba xidhnayd oo enlefna ay taagnayd keesku waa colonial case waa in looga wada hadlaa sidii gumayste iyo la gumayste markaasna wixii laga wada hadlahayaa ay noqotaa sidii caayata talin loo heli lahaa iyaguna markaa waxay lahaayeen wax kasta oo tanaasula baanu ogol lahay oo aan ahayn inaad inaad etoobiyanimada diidan tihiin arrintaas weli halkeedii un bay taagnayd marka waktigan xaaliga ah su-aashan wax laisweydiiyaba dee maaha etoobiya iyadii baaba kala tegaysaan ku yidhi hadda haddayna kala teginna kolleyba e b r d f way u dhammaatay waxay sii joogtaaba wakti yar weeye inaad akrisataan baanan jeclahay oon dadweynaha soomaaliyeed aan ku baraarujinayaa websiteyada etoobiya inta website ee ay soomaalidu leedahay in leeg ama ka badan ayay leeyihiin etoobiyaanku oo qoomiyadahoodu leeyihiin dagaalada socda ee shalay iyo darhad ka dhacahayey magaalooyinka waaweyn ee oromiya iyo amxaarada inaad si fiican u daawataan baa fiicnaan lahayd oo aad la socotaan waayahay sida ay dad badani ogsoon yihiin hadda sida d d s madaxweynaheedu uu sheegay cabdi iley dadyo badanna ay ka daawadeen warbaahinta hadda horumar ballaaran ayaa ka socota jigjiga iyo meelo aada u fara badan iskuullo jaamacado waxyaalo badan dadyo badan ayaa gurba joogta adigu aad ka mid tahay ay ku noqdeen waddankii ayna wax ka qabsadeen miyaysan hayn xilligii madaxa iyo maskaxda la maalayay aan hayn xilliga kan xilli xabad iyo la wado ay tahay xilligii maskaxda dhalinyarada soo koraysana la baro wax si ay waddankooda iyo dhulkooda u anfacaan horta saddex saddex nooc baan u kala qaadayaa su-aashaadan horta marka hore horumarka aad sheegayso horta horumarka etoobiyada wax gumaysanaysa horumarkeeda inaad horta la socotaan baa fiican dhaqaalaha etoobiya nooca uu yahay caafimaadka etoobiya nooca uu yahay waxbarashada etoobiya nooca ay tahay wakaaladda hu ee caafimaadka adduunka ee united nationku etoobiya waxay ku jirtaa dalka boqol iyo siddeetan iyo toddobaad ayay ku jirtaa xagga caafimaadka waxaana ka horraysa soomaaliya beeniga ma aha arrintaas inaad dib ugu noqotaan researchiga waxaa la sameeyey two thousand threegii soomaaliya ogtiin meesha ay tahayba caafimaadka ka horraysay dhaqaalaha bekabita marka lagu xisaabtamayo etoobiya dhaqaalaheedu waxay ku jirtaa boqol iyo dhowr iyo lixdan intaas oo dalba ka dhaqaala roon dalka ku gumaysanaya horta horumarka uu ku samayn karaa horta wax noocaasa mid way jirtaa kambaniye iyo shirkado ama taleefoonna meelagelgeliyey iyo waddooyin la sameeyey laakiin dadkii reer ogaadeeriya ee xoola dhaqatada ahaa maanta cid xoola raacataa ma jirto cid wax beerataana ma jirto marka waddada ciidamada etoobiya loo sameeyey ee soomaaliya ciidamada etoobiya ee la rabo in lagu qabsado waddada ay marahayaan ee lasoo dhisahayo waddadaa dee talyaaniguba addisababaiyo muqdisho isagaa waddada u sameeyey isku xidha wuuna ku baqanhayo dagaalkii adduunka labaad buu kaga baqanayay marka waddooyinka noocaasa imise ruuxu reer ogaadeeniyahoo soomaalida etoobiya ay gumaysato ahaa baabuur lahoo wadda mari karta taa in isweydiiyaa ka horreysa inaad inaad aqoon u leedihiin baa fiicnaan lahayd iskuullaa la dhisaa waa run iskuullada la dhisana intooda badan waxaaba dhista dadka qurba joogta ah laakiin carruurtii wax baranaysay waxaa macallimiin loo helaa meesha dadka dibadda joogaaya ay iyagu macallimiinta lacag u diraan dadka deegaamada jooga deegaam dad waxaa jira macallimiinta iyagu fangareeya oo lacag bixiya iyo iskuulla brivate marka weliba hadda waktigan xaaligan iskuulladii brivateka waa laga wada xeey dowladda iskuulladeedu jigtiga iyo qabridahar iyo dhagax buur aan yaan filahayaa inay ka jiraan oo iyaguna ayna waxbarasho fiican iyo macallimiin inasa aynan lahayn jaamacadda etoobiya keliya ee ay leedahay ee ku taalla ogaadeniya jijiyay ku taallaa two terdi horta soomaali maaha ardada dhigata one terdiga soo hadhayna more than half waa soomaalida kale ka yimaadeen jamhuuriyadda soomaaliya ayay ka yimaadeen oo ardaxaa ka timid weye oo reerahooda ay masruufan hayaan waxaa la odhan karayaa two percenti kama aha jaamacadda jigjiga ardada dhigata soomaalida ay gumaysata etoobiya dadka carruurtoodii iyo ardadoodii way xasuuqmeen way qaxeen waddanka ma joogaan marka horumarka la sheegahayo waa mid dhalanteede horta wax jira ma aha waxaa jirta laakiin dadkii jamhuuriyadda soomaaliya ka qaxay ee reer ogaadeenay kasoo jeeday iyo dadka qurba joogtii magaalooyinkii ay ku dhasheen dee gurya way ka dhiseen taa ma aha horumar ethoobiya u samaysay waayahay maxamed rashiid sida aanu la soconno cabdilay wuxuu yimi meelo badan ayuu yimi wuxuu ku dhawaaqay nabad qaar iminka idinka mid ah ayaa dhinaca kale soo galay oo hadda jooga oo wax la qabsaday horumarka meesha ka socda idinku laftigiina o n f hadda xaggay kusugan tahay xaggayse ka talisaa adduunyadu maanta hal dhinac bay ka raran tahay oo waddamadan reer galbeedka unbaa hadda quwad la loolantaa ma jirto quwaddaasina etoobiya way taageertaa ciidamada etoobiyana iska daa ogaadeen iyo soomaaliyayba haystaan taa iyadu ma aha mid la qarinayo laakiin ciidanka o n l intii ool horeba uu joogay iyo waddanka gudihiisa si uu joogayba wuu u joogaa way jiraan oo halganku laba nooc wuu socdaa oo dibadda wuu ka socdaa gudahana wuu ka socdaa welina wuu socdaa been bay etoobiya sheegtaa oo waxay tidhahdaa o n l f waanu dhammaynay waxaa jirtay imaanla zanaawi mujrimkii waxaan aasaasay intuu noolaa inuu xataa yidhi reer hebella way ila heshiiyeen reer hebella way ila heshiiyeen reer hebella way ila heshiiyeen halganba ma jire qoyska reer hebel la yidhaahdo oo jibsin hoosaa ayaa ila cola buu ayuu ayuu ayuu fagaaro ka yidhi waxaa kale oo uu yidhi wiil iyo gabadh uu magacaabay haddana xataa xafiyan idiin sheego sulub cabdiaxmed iyo gabadh kale ayuu magacaabay oo uu leeyahay labadaa ruux oo labadaa qoysa baa ila diriraysa mala zanaawi baa saa u hadlahayay kadib bay dhibaatooyinka badan ay etoobiya ku dhicin oo aan la isku samaysay kolba waxbay sheegaan kol waanu baabi'inay bay yidhaahdaan haddana qaar waanu la fahaan laynay bay yidhaahdaan haddana qaar waanu la fahaan noo soo galay bay yidhaahdaan marka waxa weeyaan iyagii baa isu burinaya oo n l f way joogtaa gudahay joogtaa ciidamadeedu meel walbay joogaan iska daa inay o n l f iyadu joogtee waxaanu tababaraa ciidamadanada oromada amxaarada iyo qowmiyadaha kalaba inta aanu allaahibka la nahay oo dhanba waanu tababaraa etoobiya waataan kuu sheegay hadalkaygana waan kugu sheegay kii hore doorkii hore ahaana waan ku sheegay markay soomaaliya noo dhex gashay etoobiya noo dhex gallay waxa hadda ku socdana iyaguna way og yihiin wiiggii horena way ka hadlahayeen ra-iisul wasaaruhu wuu sheegay wiiggan ninka arrimaha warfaafinta u qaabilsanna wuu sheegay oo n lf baa dibadaha nagaga soo abaabinaysa buu yidhi qowmadaha etoobiya marka dagaalku wuu socdaa waxayna ka tabayaan dhiilkooda groundhiga iyo fieldiga laysku hayaana way ka muuqataa o n lf iyada oo macalimiina oo tababaraysa oo qalaba oo ciidana oo wax walba ah oo socoto oo etoobiya in ay miiska ku rogto diyaaruha wuuna wuuna ku rogmanaya insha allah waayahay had iyo jeer dagaalka kafool kafoolka lama gashaan etoobiyaanka ama ciidanka etoobiyaanka marka had iyo jeer waxa aad soo bandhigtaan oo hadlaysaan waa dad soomaaliyeed ama waa dad idinka idinka mida deegaan ahaan marka ma taasaad idinku oonaf ahaan aaduma u taqaanin horumar aan ciidanka etoobiya ayaanu la dirirnaa ciidan soomaaliyeed lama dirirno haddaanu soomaali la diriraynana kuwa naqaqabanhayaanu la diriri lahayn ee laandhi laandhiga soomaali oo dhan way naqa qabatay oo annaga oo kasoo baxnay waddankanagii oo soomaali mixiin bidayna marka ay reerahooda soo gaadhaan baa la qabanayay kuwaasaanu ka aarsan lahayn haddaanu cid ka aarsanayno kuwa waddankanaga u dhashayna hadalkoodba ha sheegin languagekaasi waa languageka e b r d f ay ku hadasho soomaalida ay been ugu sheegto horumar baan wadaa adiguba hadda adaan ku weydiinaya haddii ay soomaaliya jamhuuriyadda soomaaliya etoobiya ay nabadgeliye iyo horumarka wada iyo haddii kale waxa weeyaan waana dee wahmi weeyaan waa ta waa waa habartiro nin soomaali ahoo yidhaahda etoobiya aniga horumar ii samaynaysa iyadoo iyada lafteedaaban ku iyada lafteedaaban erigaa odhan karin baan u malaynayaa dadka hangoolada eh iyada u adeega unbaa sheekooyinka laga maqlaa ma jiraan ciidan oo nlfa oo cid kale la diriro etoobiya aanu toos ula dirirnaa weliba markaanu ku lisno oo aanu layno ayay taageero weydiisataa maleeshiyaadka qabiilka ku salaysan ee soomaalida ah sida haddaba su-aasha laga yaaba inaad i weydiiso uu ku dhintay hogaanshana gaashaandhiga waaya waayahay sidaan la soconno xogayaha gaashaandhiga sida aad sheegtay waaba la dilay dadyood badanna waxay isweydiinayaan qaabkii loo dilay iyo dadkii dilay wax wara arrintaa ma ka haysaa haa waan ka hayaa dhulkan soomaalidu ay degto ee ogaadeenaya qaybo kamid a ayay ciidamo oo n la faho qaar sii galahayey iyo qaar meelaha howlgalla ka waday ciidanka oo nlfla waa jabhad oo si wuxuu u socdaa koox kooxaa ee ciidamo bataliyana uma socdo marka koox uu guddoomiyaha gaashaaniga ama hogaanka gaashaaniga ee o nlf uu kamid yahay ayaa aaggan ceelgaabta loo yaqaano oo ku beegan dhulkan guriceel iyo matamaan marka magaalooyinkaasa taqaanaan laamigu mara marka la joogo eighty kilomitr inside ogaadenia dhulka noocaasa iyagoo jooga ayay la dirireen ciidamada etoobiya way garaaceen marka ciidan badan bay ahaayeen haddana way garaaceen mar labaad baa laysku noqday laba maalmood markii laysku noqday wax saasahoo dhaawac udud mooyaane khasaaro oo aana soo gaadhayna ayna jirin ciidamada etoobiya waxay kayra u dirsadeen maleeshiya qabaa'ila oooo ka tirsan beledweyne iyo matabaan maleeshiyaadkaas oo cidda ay yihiin iyo magacyadoodii iyo raggii watayba aanu hayno ayaa marka xagka kasoo tallaabay oo gudaha soo galay ciidankii oo markaa wuu kala baxay koox yar oo tobaneeye ah oo xagga xadka soomaalida usoo yar durugtay laakiin stiil inside ogaadeenaya ku jirta oo markaa isle reera soomaaliyeed oo reer baadiye ah meelahaas inay ka gataan wixii maciishadooda ay u baahnaayeen reerahaas oo dee aan markaa colaadba filaynin oo goobtii laysku dagaalamayna kasoo socday in ka badan sideed saacadood kasoo dhugeynayay qiyaastii afartan kilomitr xaggan xagga xadka soomaaliya usoo dhawaaday ayaa maleeshiya ka tagtay xagga soomaaliya oo kuwii ay u qayrshadeena ayaa dhabarka kaga yimid iyagoo intay wax karkarsanhayaan meel iska harsanhaya ayaa isweer laga qabtay oo halkaa lagu gumaaday halkaa ayuu ku dhintay guddoomiyihii gaashaandhigga ee o n l f iyo hal wiil oo kale saddex kalena waa la qabtay nin kale ayaa markaa isaguna mas-uul ahaabaa meesha ka baxsaday ninkiina matabaan agteeda ayaa lagu qabtay oo qolyahan ahla sunna waljamaaca la yidhaahdo ahlu shar-a suberina kuwaas ayaa iyaguna qabtay oo dhiibay ninkii meesha ciidanka mas-uulka ka ahaana dee idaacadduuba ka hadlay kuwaa hore ee maleeshiyaadka ahee weeraray ee hogaanka gaashaandhiga dirayna iyaguna idaacadda way ka hadleen giddigoodna way kagaraysan yihiin kuwa ay yihiin
waayahay maxamed rashiid marka laga reebo dilka iyo weerarka iyo qoryaha ay intaas yeeteen wax ka gudban mau haysaan dadka oo mausoo shacabdhigaysaan maxaad kaloo haysaan aan xal ahayn dagaal waa su-aal aada iyo aada u qiimo badan waxa weeyaan marka aad dagaalamayso horta dagaalka maxaa keena dagaalku xal ma aha dagaalku ma aha option la doorto dagaalka naf baa ku dhimata qaxar iyo dhib iyo rafaad baa dagaalka yaa dagaalka laga yaa laga mutaa dhibaato badan baa keenta laakiin maxaa keenay cowsku muxuu yahay maxaad ku raadinaysaa xaqaaga iyo qadiyadaada marka aad ku weydo cadaalad marka aad ku weydo wada hadal marka aad ku weydo eegar waxaad ku khasbamaysaa in aad amar diiddo oo tidhaahdo no kaama amar qaadanaya tan anaa iskale meeshan waa meeshaydii marka hadday tahay isdhiib haddii kale waan ku dilayaa taas waxa weeyaan laba option unbaa meesha taalla inaad isdhiibto iyo in aad dagaalanto oo tidhaahdo isdhiibi maayo taariikhdana u raaca giddigiinba soomaaliday dhegaysanaysa aqoon baad leedihiin ummad isdhiibtay oo aan bedelmin oo aan doorsoomin oo aan tirtirmin taariikhda laguma hayo cid kasta oo isdhiibta way tirtirantaa marka annagu inaanu tirtiranno diyaar uma nihin isdhiibi mayno waanu dagaalamaynaa waa dagaal difaaca guri oromo kuma soconno guri amxaaro kuma soconno guri tigree kuma soconno isku dhaqan iyo isku luqad tigree ma nihin isku diin iyo isku dan ma nihin sabab aan anigu qabri dahar dhagax buur iyo wardheer iyo godoy aan amxaar ugaga amar qaato oo nin tigree uu aniga i yidhaahdo ama isdhiib aba waan ku dilayaa nabaddiid baa tahay nabadda aan diidanahay waxa weeyaan nabadda uu rabo waa inaan isdhiibo adigu waxba ma taqaanid anaa wax aqaana adigu waxba maamulaysa waxba gumaysi ereyga af soomaaligu wuu cad yahay gumaysi inaad ogolaato waa dullinimo dadnimo ma aha soomaaliya oo xorabaa gumaysi hadda kusii socotee waxay ka dhexlaan waxay ka dhexlaan bay leeyihiin haddii ilaahay uusan o n lf ku badbaadinin w waayahay maxamed rashiid saanu la soconno d d s waxay aaminsan tahay inay ka mid tahay etoobiya dhul etoobiyana ay tahay kamana mid tahay federaalka dowladda federaalka ah idinka o n f ahaan ma waxaad aaminsantihin imaad tihiin dad soomaaliyeed oo soomaali dhulkeeda ah mise waxaad lolkiina aaminsantihin imaad etoobiyaan tihiin laakiin aad diidan tihiin qaabka iyo sida ay wax u xukumayso etoobiya horta taa waan kugu diidanahay d d s ma aaminsano d d s wax la yidhahdana ma jirto dadka soomaalida ahee waddanka deganna inay gumaysi ku jiraan bay wada aaminsan yihiin xataa ninka hadda horjoogaha u ah laakiin waxyaalaha miidiyaha loogu talagalay ee ninka danaystihii uu ku hadlo dee madaxweynaha soomaaliya wuxuu ku hadlayay waad maqlaysa isagu etoobiya hadda ka tirsan yahay giddigoodna giddigoodna waxay iska xaadiriyaan jijigo oo kaasay hoos yimaadaan jijigood hoos yimaadaan giddigood aan marka nin macnaha waxyaalaha mediaha loogu talagalay dadkan aroorahaya ay ku hadlahayaan ma aha oo lagama akrisan karayo ama lagama turtumi kama turtumi karayaan codka shacabka kama turtumi karayaan shacabka waa la gumaystaa shacabku waa soomaali aayahooday ka tashanhayaan mid iyadu waa iska easy oo adduunyadu way midowdaa dadkani inay etoobiya la midoobiya inay jabuuti la midoobiya inay soomaali la midoobiya inay keligood dawlad noqon hayaan iyo iyagay u taallaa laakiin dadkan sida ay etoobiya ku timid ilaa haddana ay ku joogto waa qori caaradi iyo anaa kuu talinhaya iyo anaa ku leh waxaabana kuu sheegay dhulku keligiisaba wuuba cabiran yahayba kambaniyaaba laga wada kareeyey dadka xoolo dhaqatada iyo beerleyda ana wax loo soo reebayna ma jiro wax magdhowahoo la siinayaana ma jirto marka waxa weeyaan waxayba aaminsan yihiin soomaalidu inay tahay dad heer guuraa ahoo meesha daaqsin usoo galay xarfiyan saasayba aaminsan yihiinba ninka ninka waxa weeyaan xataa hadduu ninka soomaaligiihi isagu ku yidhaahdo ethoobiyan baan ahay idinkan hadda idin weydiiye weydiiya nimankaas reega iyo amhaarada weydiiya oo waxaad idhahdaan soomaalidu waddankaa degan ethoobiyan ma yihin ninin siyaasi ahba ahaa ku dhihi laakiin shicibkooda caadigii ma aaminsana soomaalidu inay ethoobiyan tahay waya laakiin idinka oona fahan maxaad aaminsantihiin imaad dad soomaaliyeed tihiin soomaaliyana ka mid tihiin mise imaad dhulka etoobiya aad degantihiin etoobiyana ka mid tihiin maxaad aaminsan tihiin
horta entity soomaaliyeed horta nationality jamhuuriyad soomaaliyeed anagu ma nihin kamana jirsanin oo beentaa lagama sheego waayo soomaalidu shan bay ahayd laba xorowday oo isku darsatay oo jamhuuriyadda soomaaliya ee samaysay jabuuti baa dawladda gaarka ah bay noqotay n f d waxay isu arkaan xuquuqdoodii inay heleen ay keeniyaan yihiin marka anagu haddaan reer ogaadeenan nahay soomaali galbeed magacaa doonta ugu yeedh soomaalida etoobiya ay gumaysato waddankaas oo shanta soomaaliyeed midka uguna weyn uguna barwaaqaysan ah uguna population badan run ahaantii waddankaasi waa waddan gacan gumaysi galay oo ingiriisku uu ku wareejiyey boqortooyadii abasiiniya oo markii dambe etoobiya loo bixiyey weli aayihiisa kama uusan tashanin inuu aayihiisa ka tashado ayuu xaq u leeyahay marka soomaali waa nahay oo yaasiinow anaa kaa soomaalisan leanna waaban kaa weynahay soomaalina wayna wadanahay waana kaa soomaalinimadana waan kaa weynahay marka adigu soomaalinada cidna kama baraya soomaali waa nahay laakiin jamhuuriyadda soomaaliya markaan doonaan ku biirayaa haddiiba aan xor noqdo haddaan doono waxaan ku biirayaa jabuuti haddaan doono etoobiyada lafteedaan la midoobi karaa anoo markaa xor oo xornimadeedii qaatay laakiin aayahaya inaan ka tariyaan u dagaalamaya soomaalina waa nahay waana laigumaystaa keedkayguna waa colonial keed waayahay maxamed rashiid laakiin sida dagaalkii nineteen seventy seven ee soomaalida iyo etoobiyaanka dhex maray ee ahayd in dhulkaasi uu yahay dhul soomaaliyeed ma waxaad ka wadaa dhulkaas waagaa dagaalkaasi wuxuu ahaa khalad soomaaliyana kama mid yihiin waxaanu nahay dhul gooniya maya khalad baad ka fahamtay jamhuuriyadda soomaaliya cadaalad bay noogu helisay dal madax bannaan oo jamhuuriyadda soomaaliya la yidhaahdo oo ka xun gumaysiga ogaadeen iyo la gumaysan hayo ayay ahayd ciidamay noo tababartay w s l f baanu ahayn jabhad baanu ahayn guddoomiyahanagii iyo golahanagii si hadda aan lafu jirto ayay ayay jabhaddaas u jirtay soomaaliyana backingii bayna siinaysay oo wayna taageeraysay markii dee dagaalkii uu qadhaadhaaday oo etoobiyana ay soomaaliya weerartayna ciidamo soomaaliyeed oo na taageeray oo gudaha galay way jireen waxaanu soomaaliya ku biiri lahaynba haddii intaanu xorowdo oo nala aqoonsado marka aanu anagu ku dhawlaaqnay aanu soomaaliya ku biiray ama aanu sida jabuutiba gooni u isu taagno taariikhda haka been sheegina jamhuuriyadda jabuutiba soomaaliya iyada ayaa u halgantay soomaaliya saldhig u ahayd jabuuti markii ay xorowdeyna dawlad gaar isu taagan bay noqotay ogaadeenaya iyadaa saddex jeer ka weyn iyo afar iyo shan jeerba jabuuti kana barwaaqaysan kana population badan dawlad gaara way noqon kartaa ogaadeenaya jamhuuriyadda soomaaliyana way raaci kartaa hadday doonto etoobiyada ay ka xoroobaysay la midoobi kartaa waxa weeyaan colonial case baanu ku jiraa markaanu xorowno fiqi horti banaan baanu nahay meeshaanu doonaanu marayna laakiin laakiin maxaad ku kala soomaalida waa walaalahana laakiin maxaa ku kala duwan tihiin ninka iyo d d s oo aaminsan inay tahay ka mid tahay federaalka etoobiya iyo idinka o n f oo aan aaminsanayn inaad tihiin dad soomaaliyed laakiin soomaalidii shanta ahayd kamida qayb kamida ah maxaad ku kala duwan tihiin xaggee idinku raacaysaan o n f haddiiba aad chanceka heshaan oo dhulka aad qabsataan
niyo horta ereygan d d s k aad sheegayso wax barabagaanto loo sameeyo bana arkaya wax jira anigu uma arko mana aqoonsani mana jiro adigu haddaad aqoonsan tahayna waa haddii un dee aad terminologiga etoobiya aad raacayso waxaa jira markay dadku garamahayaan mid mid gartiisa lama dhegaysto oo taa un barabagaanto looma sameeyo d d s ma jirto wax jirana ma aha sideedaba absolutely ma jirto waa gumaysiga etoobiya weligiiba kolba ciidan kuusoo magacaabi jiray awraaje iyo afafkooday ku magacaabaan waxan waa waxay iyagu sameeyeen inay taa tahay waxaan kugu sheegayaa markii ay dhaceen dowladdii derbigu oo nlf waxay kamid ahayd in ay oo nlf waxay kamid ahayd ururkii ururadii dhisahayay dowladdii ku meel gaadhka ahayd okay waxaanu ku guulaysanay golihii baarlamaanka dowlad baanu dhisnay ku meel gaadha oo ay xarunteedu ahayd goday markaa iyada ah dowladdaasi dowlad sharci lagu soo doortay bay ahayd markay arkeen ujeeddada o nlf meesha ay marayso oo ah mid leegaal ah oo ah inay o nlf laga qaado dadkan ogaadeen iyo afti inay etoobiya raaci iyo inay xoroobayaan ayay afgambilay guddoomiyeyaashii laysay gulley bay khasab kaga ratay baarlamaankii jigjigay geysay intii badnayd bay xidhay gurbadiiba waan ka gaadhsiinay afti baa la qaaday ogaadeen iyo afti ha laga qaadaa la yidhi oo baarlamaankii isku raacay dagaal bay bilowday markaasi o nlf weerartay maalintaa laga bilaabo dad bay iyadu soo magacowdaa ciidamay iyadu samaysaa iyadaa baajed u samaysa iyadaa u dejisa askarteedaa maamusa wax d d s la yidhaahdo oo maamula oo muctab muctabira oo macna lihi meesha ma jiraan waa awtaad iskabadaa ogaadeen iyo ay gumaysateen jamhuuriyadda soomaaliya iyo iyo laandi laandiga soomaaliyaba hadda sidaas oo kale iyadu gacanteeda ku samaysaa ood og tihiin marka ma jirto wax d d s la yidhaahdo oo muctabira oo cod bulsho ku hadasha oo macnaha matasho dadka reer ogaadeenaya ereyga aad soo celcelisana aad baan uga xumahay waayahay weli halkaad nagala socotaan waa madasha sixty waxaanu ku wareysanaynaa waa guddoomiye ku-xigeenka hoggaanka iyo abaabulka jaaliyadda o n f n maxamed rashiid waxaan ku weydiiyey hadda waxaa boqosho ku yimi magaalada jigjiga madaxweynaha federaalka ee soomaaliya wax wara isaga marka aysaa sababta u yimi iyo waxyaaluhu halkaa ka soo doonay
horta waa ayaan daro in kaas lagu magacaabo madaxweynaha soomaaliya waa ayaan daro in titlekaas uu taariikhda ku galo wuuse ku galay runtii waa ayaan daro madaxweyne soomaaliyeed inuusan bulshadiisa kalsooni ka haysanin ee uu etoobiya kalsooni ka raadinayo meesha wuxuu u aaday isagoo haldan etoobiyana waxay lahayd dana fara badan markuu dhowr iyo toban danood oo ishuwan uu etoobiya usoo saxiixay iyagu waxay u ballan qaadeen hadday kaga dhabaynaya haddayna kaga dhabaynayninba inay kusoo celinayaan meesha oo uu mar labaad teeramka hadda soo socday lee doorasha lagu gelaya inay isaga magacaabayaan arrintaas waxaa ka shaqaynhaya ninka soomaaliya dhabta u xukumay ee gabre oo ahaa ninkii markii horeba abisababa usii qaaday ilaa iyo jigsigana la socday waxaa meesha ku jirta etoobiya waxay u hanqaltaagaysaa inay soomaaliya ay qabsato oo ay xeebaha soomaaliya ay ixtilaasho waana xaqiiqa malla zanawina wuu sheegay hadduu hadda malla zanaawi noolaan lahaana hadda hadda soomaaliya etoobiya kamid noqon lahayd waxoogaa wiiknasa ku dhacay iyo burburka iyaga hadda gudahooda ka jira iyo tabardaridooda ayaa arrintaa dib u dhigaysa waxa weeyaan xasan sheekh maxamuud hadalka markaan kusoo dhawaado saddex arrimood oo muhiima ayuu usoo saxiixay etoobiya midda koowaad wuxuu usoo saxiixay xadka soomaaliya inuu yahay xad rasmi ah oo sharci ah oo u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya waxaana taariikhda haddaad og tihiin iyo haddaan hadda idin xusuusinayaba dhinaca waqooyiga ama somaliland iyo xadka soomaaliya iyo etoobiya wuu saxiixan yahay oo british somaliland iyo etoobiya xad taarikh la yaqaanay xadda kala saxiixdeen laakiin italian somaliland iyo etoobiya waxaad ay kala saxiixdeen ma jiro xadkuna waa qiyaas ah boqol iyo siddeetan mayl marka xeebta laga yimaado inay xad u tahay etoobiya soomaaliya waa waxay iska qiyaaseen xadkii noocaasa hadda wuu sharciyeeyey ogaadeynayana etoobiya ka tirsan tahay buu yidhi oo annagu ma sheegan doono claim dambe mana caawin doono dagaalkii seven seven hadad ka hadlaysayna khalad buu khalad buu ku saxiixay ee khalad buu ahaa buu taariikhda ku geliyey taa wuu saxiixay waa qodob qodobka labaad waxaa jirta lacag ay carabuhu bixin hayaan siiba imaaraadka iyo qatar oo ah siddeed milyan oo dollar oo afar iyo afar ah oo la doonayo ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed in dib loogu dhiso dib loogu habeeyo marka lacagtaa markii la helay ciddii qandaraaska qalabaynta iyo tababarka ciidanka qaadan lahayd baa la isweydiinayey waxaa la yidhi etoobiya sii qandaraaskaas qandaraaska haddaad etoobiya siiso waxaanu kugu soo celinaynaa madaxweynenimadii taana wuu u saxiixay oo etoobiya lacagtaas sideedda milyan ee daalara waa la siinayaa afar jeer xinteeda saddex jeer baa mid walba qayb la siinayaa afar milyan baana lasoo horumarinayaa ciidamada soomaaliya ee soomaaliya loo tababarahayo xeryihii milateri ee lagu xarayn lahaa waa sida iyagu ay isaga u sheegayaan ee barabagandada ay u samaynayaan riyaala tuusaa uu ka duwan yahay ayaa la tusahayey askariyaha milatariga ee ku yaalla qollaji iyo garab case oo midna jijiga barigeeda ay ku taallo midna ay faafan ku taallo faafan marka aan leeyahay inaydaan wada aqoonin baa laga yaabaaye baabil iyo inta jijiga udhexaysa ay ku taallo xeryaha military baa la tusahayey oo qalabaysan oo meelihii caskartu ay seexan lahayd iyo waxyaalahaa leh in qabaa'ilka soomaalida ciidamada laga soo ururiyo meesha lagu xareeyo ayaanu rabaa sida ay uga faa'iidaysanayso ciidankaas etoobiya waa multible lacagtii iyadaa qaadanaysa ciidankana iyadaa isticmaali doonta weliba intaa etoobiya u isticmaali doontaa oromi iyo in ogaadeenaya lagula dirna u isticmaali doontaa sidii haddaba liyu booliska u isticmaalaysay laakiin wax caalamka iyo idinkaba waxaa laydin sheegayaa in ciidamo laydin tababarahayo jamhuuriyadda soomalia loo tababarahayo qodobka saddexaad ee uu sixay waxay ahayd dowladda turkiga oo si toosa xidhiidh ula leh soomaaliya oo hawlo ka fulisa inay arrintaasi khalad tahay oo arrintaa uu dhinownsi gareeyo oo uu xakameeyo faragelinta turkigu ay ku hayso arrimaha soomaaliya oo hadduu turkigu caawinayo soomaaliya uu soo mariyo iged iyo e u iyo international communityga ee isagu uusan toos soomaaliya una caawin karin waxna usan una imaan karin dowladdii turkiga eed ogeyd dadaalkii iyo istiilkaad ogeyd ay muujisay wuu saxiixay arrintaas inay khalad tahay hanaanka uu turkiga ula dhaqan lahayo soomaaliya oo ah inuu soo maro international communityga ima e u or iged arrintaana wuu sixay saddexdaa arrimood baa laga saxiixay haryihii ciidamada ee jiga agaarkeeda ku yaalayna waa lasoo tusahayey intaabana gab raawaday inay ilaygan iyo horumarkan iyo oan lasaxaylen iyo waxyaalahaa kale o dhan kafar bay ahayd xaqiiqada uu u tegey sidaasay ahayd isagana waxay u ballan qaadeen inay kursiga kusoo celinayaan waxaa laga yaabaa intaa hadday ka sixideen etoobiya usan aqoonin inay laas u dhuftaan o mid kale keensadaan meesha
waayahay sida aan ula soconno etoobiya galgal ayaa soo galay siyaasadeed sida oromiya iyo iyo badan ayaa la dagaalamaya maxaad kala socotaa warwarka iyo siyaasadda hadda dagaalka ah oo laga daawanayay shaashadaha warbaahinta ee ka socda weeraro aada u fara badan oo lagu soo qaaday iyona ciidankuna ay qaadayeen idinku latin onef ma ka mid tihiin
ha annagu waan u horreynay lastii twenty years o n lf iyo ka badan way dagaalamaysay dagaalka o n lf ay ku jirtay dhibaatada ugu badan waxay kusoo dhacday reer ogaadeen u ahaa shacabka soomaaliyeed waa la gumaaday waa la baabiiyey xoolo dhaqatadii waa la tirtiray beeraleydii beerahoodii way way ka suuleen dadkii qaxooti bay noqdeen inay inside magaalooyinka waaweyn qaxooti ku noqdaan iyo inay iskaga soo baxaan oo dalalka deriska qaxooti ku noqdaan dadkaa markii la baabiiyey waxaa loo soo gudbay soomaalidii kale ee xadadka ogaadeenaya ama ku dhex jirta ama jumhuuriyadda ee xadadka ahaa qabiil walba oo soomaaliya oo dihinaa markii reer ogaadeenayadii inside hay dalaayay iyagana waa la wada laayay oo waad la socotaan kuwii hadda u dandambeeyey wixii laga samaynayay ceelgaab iyo iyo gaashaamo meelo badan baa la laayay arrimaha noocaasa way iska socdeen annagu dagaalka waanu ku jiray oo waan sheegay abaabulka aanu wadnay ee siyaasadeed ee dibad iyo gudaba ka wadnay waxay ahayd mar haddaanan soomaali garab ka helaynin mucaaradka etoobiya ee dowladda etoobiya ku kacsan inaanu isgarabsanno oo cadowgaagu cadowgaa cadowgiisu waa saaxiibka ay arrintu noqoto waanu ku guulaysanay qaarna allied baan la noqonnay qaar badanna waxyaalo badan oo xidhiidhaha naga dhexeeyey oo ah inaan wax wada qabanno qaar badan baanu ama gudbinaynay ama aan wax u tababaraynay arrintaas si dhibir bay ku bilaabatay oramadu kacdoon bay bilowday marka laga bilaabo doorashadii etoobiya hadda u dambeysay oo oramadu ay rajo qabtay inay xisbi samaysato maadaama ay majority tahay oo ay baarlamaanka qaar kasoo galaan ayaa boqolkiiba boqol etoobiya waan ku shubanay bay yidhahdeen e b r d s baa iskale xataa hal nin oo awal hore kusoo geli jiray madax banaan oo iski ah ayaa xataa loo diiday boos oo la yidhi haddaadan e b r d s kusoo gelaynin iska tag arrintaas kabacdi oramadu waxay bilowday inay inay samayso protest inay dhulkeedii laiska degahayey warshadaha laga samaysanhayey ay ay ka dagaalanto beeraha laga iibiyey niman carab iyo hindi iyo dad kaleeta ah dhul fara badan oo waaweyn oo lacagta ciidda iibinaysa iskaskee bay ahayn lacagta qaadanaysa ormo arrimahaasaa soo koray iyo gambeelaba dadkaasi marka waxay bilaabeen mudaaxaraadyo waxaa jiray intii uu dhintay malla zanaawi in etoobiya khalaaf baa soo kala dhexgalay siiba kiteega markaa xukunka haystay iyo qowmiyadihii allaahika la ahaa mar hadduu dictator dhintana adduunyada taariikhda saan baa lagu yaqaanaa maamulkiisu wuu la dhintaa arrintaas oo halkaa maraysa ormadu ay protesti fara badan samaysay dad badanna laga xirxiray ayaa nimanka amxaarada ah oo ah niman siyaasiyiina qowmiyadda labaad ee ugu tira badanna ah xukunkana in badan soo hayn jiray waxaa u bidhaamay haddii ay gadood sameeyaan oo arrintan ay o nlf waday oromana hadda ay samaystay ay dadkaas ay garab siiyaan in uu baaba'ahayo dareenkii iyo khilaafkii awal hore ay siday ka faa'iidaysanayeen waayo amxaaradu gumaysigii horey u ahayd saldhig waxayna ka faa'iidaysanayeen tigreegu shakiga laga qabo iyo cuqdada loo qabo gumaysigii hore ee amxaaradu ay soo marisay qoomiyadaha etoobiya oo dadka soomaalida ehe o n f ay hormuudka u tahay iyo dadka oromadii amxaara inay aaminaan way adkay inaad saa u fahamtaan baan jeclahay tigreeguna taa faa'iidu ku qabay oo mar haddaan amxaare iyo oromo iyo soomaali ayna is aaminaynin waxaa doontaanba sameeyay islahaayeen marka waxoogaa waxaanu soo dhisnay in loo midoobi karo oo shakiga amxaara laga qabo la minimas garayn karo li'anna amxaaro waa unbay ku gumaysanaysay laakiin hadda aday kula mid tahay oo iyada lafteedii baa la gumaysanaya oo la baabi'inaya marka laba ruux oo la gumaysanayo wax waa hore dhacay intaad ku dhegan tahay kanay u tahay jane marka markaan minimise garaynay amxaaradu way ka faa'iidaysatay kacdoonki amxaaradu markaa way laba jibaartay waxay ku dartay inay kacdoon hubaysan ay awooddo dhaqaalo badan bay leeyihiin waxay ku dartay reer galbeedku aad buu u maqlaa amxaaradu oo way ku dhex jiraan in ay meelo badan iyo alfo badan ay garaacaan lug baanu ku leenahay waanu wada jiraa arrintaasta hadda socota cirkayna isku shareertay
waayahay si aan la soconno onf waxay isugu iman doontaa magaalada minnesota waa maxay sababta ay isugu imanayaan yaase kasoo qeybgeli doona
ma aha o n l f horta systemka aanu dhisannahay baa cajiiba oo aan aan jeclahay inaad fahamtaan waxaa jira jaaliyado taageera hayganka ogaadeenaya waa jaaliyado iska caadiya o n l f marka la yidhaahdo waa urur nambarsan oo tiro leh oo xubna leh markaas jaaliyaduhu laakiin ma aha jaaliyaduhu jaaliyad ahaan bay u tirsan yihiin oo jaaliyad walba iyadaa jaaliyad ahaanteeda ama isu tirsan ama aan isu tirinaynin jaaliyadaha waxaa naga dhexeeya inayna taageeraan inaanu sheergarayno siyaasadda iyo mustaqbalka waddanka inay waxayna weydiin hayaan aanu ka dhegaysano inaan tala bixintooda qaadanno marka jaaliyadaha ogaadeeniya ee ka jira adduunka sanadkiiba hal mar ayay shiraan iyagaana jaaliyada ahaan u shira oo n lf bay ku martiqaadaan waan ka qayb gallaa martiqaadkaas dad baan usoo dirsannaa jaaliyadaha marka sanadkiiba meel buu ka dhacaa waa markii koowaad ee shira ee shirka jaaliyadaha ogaadeeniya ee sanadlaha ah uu ka dhaco maraykanka hadda intii ka horreysay yurub iyo africa iyo middle east iyo australia inahaasu ka dhacahay yurubuna u badnaan jiray laakiin intaaba wuu kasoo dhacay canadana wuu ka dhacay laba sa laba sano min saddex sano ka hor marka waa markii koowaad ee uu ka dhacay united nation i mean u s waxaana hoosi garaysay jaaliyadaha oo ilaa dhowr iyo toban jaaliyadada jaaliyadaha maraykanka ee ogaadeniya marka shirku sidaa weeye waxaa lagu marti qaadaa dhammaan jaaliyadaha ogaadeniya meel walba intii sharciga awood u yeerata inay sharcigu u saamaxo in ay soo geli karaan waddankan hadda waxaa soo geli kara jaaliyada ka imanaya qaarkood middle east iyo qaar ka imanaya iyo qaar ka imanaya australia canada si aad u fara badan bay uga soo qaybgelaysaa iyo kuwa maraykanka jooga mas-uuliyiin oo in lafaha kasoo qaybgelaysa oo golaha bixiya guddiga fulintada ka tirsan waxaa lagu marti qaadaa haldoorka soomaaliyeed ama halyeyga soomaaliyeedba aan idhaahdo waxaa kaloo lagu marti qaadaa expertka iyo kolba waddankaa la joogo koolaariskooda ciddii kasoo qaybgeli karta waa shir nooca u dhaca oo sanadla ah waxaana waxaana layskula qabasiiyaa geeska africa marxaladaha uu marahayo iyo kaalinta jaaliyadaha ogaadeenaya iyo ilaa sanadka dambe wixii ay qaban lahaayeen waayahay aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay maxamed rashiid sheekh cabdilaahi oo ah guddoomiye ku-xigeenka hoggaanka iyo weliba abaabulka jaaliyahda o n f aada iyo aad ayaanu mar labaad iyo mar saddexaadba kugu mahad celinayna halka aad kala socoteen waa madasha sigisty anigoo ah yaasiin ducaale waxaa nin kala nin kala baxayaa qaybtii labaad oo ah su-aalaha ay weydiin doonaan dadka waxaanu mahad celinayaa asadna suudi oo isagu ah xiriiryaha aada iyo aad ayaan mar labaad iyo mar saddexaadba idinku mahad celinayaa waktigiina qaaliga oo aad noo soo hurteen meel kasta oo aad joogtaan aada iyo aad ayaad mahadsan tahay cabdi maxamed bashiid
aad iyo aad